maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay muuqaal soconaya qadar hal daqiiqa iyo dholir biiqsi ayaalka taybal ikhbaariya baysay gelinkii dambe ee maanta oo talaada ah waxaana muuqaalka lagu soo bandhigayaa weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la beegsadeen fadhiisin ay ciidamada dowladda federaalk ku lahaayeen deegaanka farxaano ee duleedka degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose muuqaalka ayaa wuxuu ku bilaabanayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dharaar cad u daadanaya dhufeeska ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka farxaano ay ku leeyihiin dagaalyahano hubeysan oo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta iyo si garbasiman ugu iqtixaamayay saldhiga waxayna halkaasi ku dilayeen askar badan oo ka tirsan ciidamada xasan sheekh maxamuud waxaanay kaamirada alkataab soo bandhigaysaa meydadka askartii lagu dilay dagaalkaasi gabagabada muuqaalka kanaalka wararkii alkataab ayaa wuxuu soo bandhigayaa hubkii laga furtay ciidamada dowladda federaalka ciidamada saynad yuhuudda ayaa waxay xadgudubyo kala duwan ka geysteen deegaano ku yaala daanta galbeed ee laysto iyagoona dumiyo guryo badan oo shacabka leeyihiin ciidamada maamulka saynad yuhuudda iyo weliba shacabkooda dulmiga badan ayaa waxay halkooda kasii wadaan xadgudubyada ka dhanka shacabka abriyadaee ku dhaqan daanta galbeed ee laysto iyagoona burburiya guryahay dadka falastiiniyiinta degan yihiin kuna tumanaya waxyaabiyay dadka shacabka lahaayeen mustawadiniinta yuhuudda ee xoogga lagu deegaamaya dhulka muslimiinta ee falastiin waxay iyaguna xadgudubyo baasan ka geysteen dhulka shacabka falastiin waxayna la wareegeen dhammaan agabyadii ay lahaayeen shacabka ku dhaqan deegaanka beytuulo ee dhacda galbeedka magaalada raamallah sidoo kale waxay gubeen oy dab qabadsiiyeen tuulo ku taala dhanka magaalada alqaliil ciidamadooduna waxay weeraro kala duwan ka geysteen magaalada jiniin hay-adda bishaacsi halkaasi ka howlgasha ayaa waxay sheegtay in weerar asaasin oo ay ciidamada yuhuudu geysteen uu ku shahiiday wiil dhallinyara oo magaaladaasi deganaa lix iyo toban guroo ku yeela xerada dulkarama iyo ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda dhulka la simeen intii ay goodanka ku hayeen xeradaasi shil sababay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gudaha qaaradda koonfurta ameerika dalka boliviya ee dhaca koonfurta ameerika ayaa waxaa laga soo timinayaa shil gaara oo sababay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac ka kooban shilkan ayaa imid ka gadan markii uu darawalkii kixinayay gaadhiga baska uu kontaroolka waayey midaasna ay sababtay inuu waddo qaldan maro warbaahinta ayaa waxay sheegaysaa in shilkan uu si gaar oga dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka bootaasi iyo magaalada ururu ee dalkaasi waxaana kurintay in ka badan soddon ruux oo ka mid a rikaabkii gaadhiga saarnaa wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in xarumaha caafimaad ee magaalada yugala la geeyey afar iyo toban ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba halkaasoo lagu dabiibaya dhaawacyadooda islamarkaana lagu daryeelaya xaaladooda waxaana ka mid dadka halkaasi ku dhaawacmay afar caruur oo aad u yaryar bishii lasoo dhaafiya janaayo ayay ahayd markii shilcaynkan oo kale oo ka dhacay dalkaasi ay ku dhinteen sagaal iyo toban ruux oo rikaab ah xog ay soo saartay dowladda boliviya ayaa lagu sheegay in shilka waddooyinka ka dhacay ee sanad kasta ku dhintaan kun iyo afar boqol oo ruux iyadoo dalkaasi ay ku noolyihiin labayo toban milyan oo ruux sida laga soo xigtay takhriir ay baayisay dowladdaasi washington ayaa reer galbeedka ku tilmaamtay kuwa iyaga khatarta gacantooda ku samaystaa madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka ayaa waxuu ka shanqariyey maruu ku sugnaa dalka jarmalka kana qaybgalayay shirka amniga adduunka in waddamada yurubiyiin kuwa khatarta gacmahooda ku samaysanaya islamarkaana aysan khatarta weyneyn dhanka dowladaha ruushka iyo shiinaha wuxuuna carabka ku adkeeyeen labadan dallaysanin kuwa khatar ah balse taa beddelkeed ay dhibaatada ka jirto gudaha dalalka yurub ninkan ayaa waxuu dowlad dowlad u dhaleeceeyey dhammaan waddamada yurub isagoona wax badan ka sheegay siyaasadooda dhanka soo galootiga wuxuuna halis weyn ku tilmaamay korarka ku yimid muslimiinta ku dhaqan yurub wuxuu sidoo kale canbaareeyey waxay ugu yeedheen xorriyadda qowlka maamulka cusub ee dalka maraykanka ayaa wuxuu dacfiya taagdare baasan ku tilmaamaya waddamada yurub wuxuuna korsii horeysay shaaca ka qaaday inaysan leen waddamada yurub awood difaaco buuxda iyagoo weliba dhexda uga jira dagaal baasan taraam ayaa wuxuu sheegay maruu hadlayey in dowladaha yurub aysan wax kalena ka qaadanaynin wadaxaajoodka lagu soo gabagabeynaya dagaalka ukrain kooxaha dacmu sariica maarisif ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay xadgudubyo kala duwan ka geysteen koonfurta dalka suudan maleeshiyaadka dacmu sariica maarisif ayaa waxay xadgudubyo kala duwan ka geysteen magaalooyin ku yaala gobolka niilul abyad ee gobolka suudan waxayna wararku sheegayeen halkaasay ku dileen in ka badan labaatan ruux oo maati ah ilo xogogaallo warbaahinta la hadlay ayaana waxay sheegeen in toddobiyo labaatan ruux ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen weerar sidoo kale ay maleeshiyaadkani ka geysteen isla gobolkani xogaa qaar ayaa waxay tilmaamayeen tuulooyin ay ka mid yihiin alkaadris iyo alqowlad ay ka dhaceen xasuuqyo baasan oo loo geystay dadka rayidka ah sida ay sheegtay hay-adda arrimaha bani aadamnimada waxay intaa ku darteen maleeshiyaadkan ay afduub kula dhaqaaqeen dadka deegaanada gobolkaasi ku dhaqan waxay sidoo kale sheegtay hay-adani in ciidamada dacmu sariica maarisif lagu eedeynayo xasuuq ka dhacay magaalada alqatan waxay dad goobjoogayaal la sheegay in magaaladan ay ka jirto xaalad amni darro ah iyo sidoo kale mid bani aadannimo ugu dambayntii maamulka marinka khaza ayaa ku dhawaaqay inay wareejin doonaan maalmaha soo socda lix maxbuus iyo miidka afar kale oo yuhuud ah kooxaha muqaamada falastiin ayaa ku dhawaaqay inay wareejin doonaan lix maxbuus oo yuhuud ah iyo afar ka mid a midadka maxaabiista ku dhintay dagaalada dhexdiisa khaliil alxaya oo ah hogaamiyaha kooxda muqaamada ee marinka khaza ayaa sheegay in maamulka uu go'aansaday wareejinta meydka afar maxbuus oo yuhuud ahaa kuwaasoo wareejintooda dhici doonta maalinta khamiisteena soo aadan taariikhdana ku beegan labaatanka bisha februaayo halka lix maxbuus oo noolna ay sii deeni doonaan maalinta sabtida ah taariikhdana ku beegan labayo labaatanka isla bishani februaayo taasoo qayb ka ah fulinta qodobada wejiga koobaad iyo heshiiska xabad joojinta marxaladan ayaa ku soo aadisa iyadoo dhowaan magaalada alqaahira lagu soo gabagabeeyey wadahadal ay yeelanayaan labada dhinac kaasoo looga wada xaajoonaya sii wadista wejiga koobaad ee heshiiska xabad joojinta iyadoo weli maamulka yuhuuddu ka meermeereysanayo ka wadahadalka wejiga labaad ee xabad joojinta wararkii caalamka dhegaystayaal caawaanaga inta